howlgalladan run waxay bilowdeen weydii hore waxayna ka socdaan dhul siman gobolka hiiraan iyo galgaduud intaba way ka wada socdaan howlgalkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa howlgalkii habeen hore aboorey ka dhacay aboorey qiso cajiibaha ka dhacday oo runtii u baahan ummadda in loo loo sheego la ogeysiiyo maydadkii uga dhintay al-shabaab meeshaas looga dilay oo uga tageen waxay surka ka gooyeen saddex qof laba qof ninna waa iyagoo kirkirahaya oo weli aan gooyn baa ay u suuroobi weyday labana surbay ka goosteen
waata waa arrin cajiib ah nin maxahayo ama diinleh ama islaam ah qofkii asaga safka kula jiray oo uu la socday inuu surka ka gooyo waa arrin mucjiso ah oo aan taariikhda la arag dabcan waa dad ayagoo horjoogayaal u ahaa ama ajnabi ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen oo ay doonahayeen inay qariyaan wejiyadooda oo aan la arag oo aan geeridooda la ogaan laakiin si kastaba qof bini aadana inaad surka kagoyso weliba mid kula socdoo kula dagaalamaya waa arrin mucjizaa weeye intaa halkaa haddaan uga gudbo sidaaad sheegtay dagaal baa maanta iyo sooman ka dhacay welina waa socdaa oo ma soo afjarbin insha allah berri subax ilaa gelinka hore waa soo afjaraynaa haddii ilaaha yidhaahdo afartan iyo shan baa halkaa uga dhimatay runtii shabaab waxay dadkan ummadda soomaaliyeed ku hayaan dhibaato aan qof dabcan inuu ka sheekeeyo uusan ka sheekayn karin
waa tahay jenaraale galgaduud sidoo kaleeta waxaa ka socda howlgalla baaxad weyn kuwaas oo lagu baacsanaya al-shabaab bal iyagana faahfaahinaga si intaa ka warqabto
galgaduud saddex jihadood baa dagaal ka socdaa musadareen korkooda suridhaqa iyo bulacle iyo tor ilaa ceelgaras dhinacan kaleetana gurcaal buu ka baxay isaguna ilaa kor buu u socdaa dhinaca kaleetana waa dhinaca camaaro saddexdaas wajahadba dagaal baa uga socda al-shabaab lagana hari maayo shabaab mar hadduu qofku sidiisaba lagama haro shabaab waa jabay kamana harayno waa taa jenaraale al-shabaab furimaha dagaalka ayay ka dhuumanayaan iyagoo miinooyin aasaya bal khatarta ka dhalan karta dadka shacabka gaari karta ayadana ka waran
khatarta dadka shacabkaa gaari karta nimankaasoo kama dhexayaan maantay tuulo fog oo dhinaca goobo ka shisheeya ayay mataqaanaa dhibaato ku sameeyeen arina ka dhaceen bal ka waran shabaab oo marahaya dadkii shacabkaa inay arigii ka dhexkaxaysaan oo arigii dhacaan horebay geelii iyo lacagtii iyo baabuurtii uga gubeen haddana waxay marahayaan inay arigii dhacaan marka miinada ayagu inay shacab la qaraxdo iyo inay dad masaakiina la qaraxda midna ma kala jeclaan way dhigahayaan sababta ummadda uma dhaxayaan annagu miino ma dhigno waxaanan u dhigayn wixii ku istaagahayaa waa dad soomaaliyeed weeye markaas ayagu kama dhaxayaan ummadda soomaaliyeed waa taa jenaraale ugu dambayn farriinta aa u dirayso bulshada soomaaliyada ku dhegaysanayso iyo sidoo kaleeto ciidamada xoogga dalka soomaaliya geesiyaasha ah kuwa somajeesayaasha ah ee dadka deegaanka guud ahaan farriinta aa u diraysa maxay tahay
guud ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aada baan ugu ammaanhayaa uguna boorinahayaa uguna mahad celinahayaa howlgalka ay wadaan waxaa insha allah waxaan leeyahay waad guulaysanaysaan dalkiina iyo dadkiina aad u dhimanaysaan iyo diintiina guulaysa guulaysa guulaysa hawshana wada u adkaysta u adkaysta duruuf kasta iyo xilli kasta iyo wakti kasta oo idinsoo wajaha waxaa idin garab taagan shacabkiinii hiil baad haysataan waxaa idin garab taagan dawladiinii waxaa idin garab taagan ummadiinii oo dhan baa idin garab taagan horay u socda shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay sida aan aan maanta isu haysano oon isu garabsanayno oon cadowga hal meel uga soo wada jeesanay waad aragteenoo waa ku guulaysanay arrintaas halkeeda aan ka wadno diyaar baan u nahay shacabka iyaga inaan u adeegno inaan cadowga ka kicino adinkuna sida aan hadda maanta aad u istaagteen yaan dhexdeenna la gelin cadowgeennu waa mid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jenaraal maxamed tahliil biixi shariif lo arwaax oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka isagoona faahfaahin ka bixinaya howlgallada lagu baacsanaya kooxaha nabaddiidka al-shabaab kuwaas oo jab xooggan loogu geystay nabaddiidka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliyana weli waxa ay dhigayaan wacdaraha xooggan kuwaas oo loo dhigaya al-shabaab aad iyo aad ayaa umaadsantaha jenaraal